xafiiska senator emy clobager oo laga soo doorto gobolka minnesota ee ay soomaalidu degto ayaa sheegay inay soo gaadhay baaqa ka imaanaya soomaaliya oo ku saabsan abaaraha ku dhuftay deegaano ka mid ah soomaaliya siyaad maxamed cali oo ka mid ah guddiga maamula waxbarashada gobolka minnesota islamarkaasna ka tirsan la taliyayaasha senator clobager oo ah haatan ku sugan magaalada washington ayaa sheegay in xafiiskooda uu kala hadlayo hay-adaha dowliga ee maraykanka ee ay ka mid tahay hay-adda kaalmada dibadda ee u s aid sidii dadka dhibaatadu abaaruhu ay saameeyeen wax loogu qaban lahaa siyaad maxamed cali waxa uu nagu soo booqday stuudiyaha v o eda ee washington haaruun macruuf ayaa ugu horeyn weydiiyey shaqada xafiiskooda ee abaarahan runtii siaad og tahay gobolka laga soo doorto senior senator emy colobashar waa gobolka minnesota aniguna waxaan ka mid ahay shaqaalaha senator emy colobashar taasi waxay sahlaysaa in xog si dhaqso ah looga helo dalka soomaaliya walooba anagoo maaragtay adduunka meel kasta maaratay tixgelin u hayna haddana arrintaas aad bay usii fududaynaysaa waxaa wakhtigan xusid mudan inay ka jiraan wadankeeni abaaro ba-an ay ka jiraan khaasatan gobolka sanaag gobolka togdheer iyo gobolka sool ha ugu sii darnaadaane oo muddo fara badan aan roob ka di'in xoolaha aada u fara badan baa maaragtay dhintay nafti dadkuna waxay ku jirtaa khatar haddii aan arrintaas gurmad deg dega laga helin oo aan la helin gurmad caalamiya marka intaanaan gurmadka gaarin xafiiskiina see wax ku soo gaadheen dhibaatadu intee bay leeg tahay abaarta ee deegaanada runtii dad fara badan baan la kulannay abaartu waa aad bay u baahsan tahay xoola aad fara badan baa dhintay dadkii waxay u saaran yihiin qarka maaragtay macaluul bay u saaran yihiin sidaan ku sheegay khaasatan gobolka sanaag togdheer iyo sool marka arintaas waa muhiim inaan wixii aan ka qaban karno aan ka qabanno waxaa ii suurta gashay inaan la kulmo madax sarsar oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda hay-adda caalamiga maraykanka ugu qaabilsan arrimaha bini-aadnimada iyo caawimada ee u s a la yihahdo waxaan la kulmay saraakiil ka tirsan aqalka cad ee maraykanka muhiimadeeduna waxay inaan maaragtay arintaas xoojiyo in ay u baahan tahay soomaaliya in loo gurmado caawimo deg dega lala gaadho in aanay dhicin tii dhacday labadii kun iyo koob iyo tobankii abaar xun baa dhacday oo aad ogeydeen nafyo maalba iyo dad badan ay ku leedeen marka si tii oo kale looga hortago waa muhiim in maaragtay arrintaa la derdergeliyo waana muhiim in madaxda soomaaliyeed iyaguna ay xil iska saaraan maarata si xilkaasnimo ah arrintan u wajahaan runtii oy dadkooda maaragtay ugu diirnaxaan siiyaanna arrintaas muhiimadda koowaad waa garta marka arrintan dowladda maraykanka iyo xubnaha aad aragtay gaar ahaan maxaad doonaysaa inay qabtaan way qaban karaan runtii waa muhiim in arrintatan sidii loo wajahay arrintii abaartii labadii kun iyo koob iyo tobankii oo kale dareenkeedii oo kale lala yimaado caawimo bini-aadnimo in loo fidiyo dhulka abaartu ka jirto waa muhiim oo deg dega mas-uuliyad baa inaga saaran dhammaanteen waa waajib weeye caalamiya in waqtiyada musiibooyinka noocaasoo kale jiraan laysu gurmado dowladda maraykankuna waxay ka tahay maarata mar kasta waxay ka ciyaartaa door aad iyo aad muhiim u ah dhulka dhibaatooyinku ka dhacaan duruufaha abaaraha iyo macalulu ka jiraan caawimo badanna intaa way geysaa marka arinteedu waxay xoogga saaraysaa inaan maaragtay dareenkaa xoojiyo inaan codsado in maaragtay dadka loo gurmado sida ugu dhaqsaha badan loo gurmado waa garta marka xafiiska senator emy colobaja adiga aad ka tirsan tahay abaarahan oo kale dhibaatooyinkan oo kale markay ka dhacaan soomaaliya yaa idiin soo sheega midda kale ma howl ka mida senatarka shaqadeeda howl ka mida miya in arrimahaasoo kale wax laga qabto wadanka mise adiga maadaama nin soomaaliya tahay la shaqaynaya tahay ayaad rabtaa dareenka dadka caalamka iyo dadka maraykanka kusoo jeediso dhibaatada wadankii ka taagan way jirtaa arrintaas inaan qof soomaali ahay oo de dadkaygii iyo dalkaygii mar kasta aan u ahay anigu cod u ahay laakiin waa waxa weeye waa habdhaqan dowladeed oo xagga maraykanka ah inay meel kasta oo dhibaata ka jirto ay u gurmadaan marka dhib jiro hadda ka horna sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii saasoo kale baan xafiis ahaan annagu waxaanu ka ciyaarnay door aad iyo aad u weyn oo xitaa waxaa xusid mudan in aanu senator emy colobashar iyo iyo aniga iyo iyo gabadheeda qoyskeeda xubnaha inaanu xitaa raashinkii loo dirayay soomaaliya inaanu gacmahayaga qaar ka mida aanu kaga cabaynay ama kaga xidhxidhnay marka waxaanu wakhtiyo fara badan kala hadlay wasaaradda arrimaha dibadda wakhtigaas in xoogga la saaro si loogu gurman lahaa marka mar kasta oo dhib ka jiro soomaaliya waanu u gurmanaa waanuna jecelna inaan wax ka qabanno runtii waxaa kaloo iyaduna xusid mudan in gobolka minnesota ay ku nool yihiin dad soomaaliya oo ku dhow boqol kun oo amerikaana waa oo iyaguna muhiimadooda leh qayb libaaxda ka qaata siday ugu gurmadaan abaaraha ka jira waddankeennii muddo saa u fog kama soo wareegin markii hadda aanu abaaraha iyagana saasoo kale ugu gurmanaynay abaarihii ka dhacay gabiley iyo awdal gobolka awdal ka dhacay oo maarata iyaqudhoodu runtii ay ahaa kuwa aad iyo aada u baahay marka waa waa dadka yagii waa u diirnaxaynaa dee mas-uuliyad ahaanna indhaha kama qarsan karno wixii aanu qaban karno inaanu qabanno meeshay ku habboon tahayna aanu gaadhsiino laakiin haarun waxaa xusid mudan annagu dal amerikan aanu nahay dowladdeeda maraykankuna waatan way noo sahlan tahay inaanu wixii aanu rabno u sheegno oo markaa aanu maarata weliba kula xisaabtanno nidhaahno maarata waxqabad muuqda qabta laakiin waxaan isleeyahay habacsanaan badan baa ka jirta gudaha dalka oo runtii aan aan moodo wakhtiyada qaar inaan aadba loogu baraarugsanayn ama maaragtay marka haddii aan hadda la degdegin loo gurman dadkaa dhib ku haysto waxaan ka baqayaa inay ka dhacdo abaartii baanayd ee ka dhacday gobolada baay iyo bakool marka dareen weyn baa jira oo arrin u baahan degdeg degdeg dadku haraad baa suurtagala inay u dhammaadaan waa garta aynu usoo laabana marka arinta ku saabsan waxbarashada gobolka minneabolis gaar ahaan gobolka minnesota gaar ahaan minneabolis oo guddigeeda waxbarashada adiga aad agaasimo ka tahay marka bal horta guddigaas iyo wuxuu qabta wax yar noo sheeg waa su-aal wanaagsan haarun guddigaas waxa weeye wuxuu ka kooban yahay sagaal xubnood sagaalka xubnoodba waa lasoo doortaa aniga sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii baa la doortay bishii november mas-uuliyadda waxaan la wareegay bishii january labadii kun iyo shan iyo tobankii sagaalka iyagaas marka waxaanu mas-uuliyadda ka haynaa waxbarashada minneabolis khaasatan waxbarashada dadweynaha waxaanu mas-uul ka nahay lix iyo soddon kun oo arday inay helaan waxbarasho tayale oo hore u socdaan waxaa ka tirsan shaqaalaha wasaaradda ama public schoolska lix kun oo shaqaalo ah lix kun oo shaqaale ah baa ka tirsan waxaanu maamulnaa miisaaniyad dhan toddoba boqol iyo siddeetan iyo saddex milyan oo doolarka maraykanka ah oo iyadu qudheedu u baahan maaragtay in howl badan inaanu hubinno in in miisaaniyaddaas ay ku baxdo meesha loogu talagalay hubinno manhajka inuu waxbarashadu yahay mid horseedaya ardaydu inay maaragtay la jaan qaadaan qarniga aan ku jirno helaana waxbarasho tayale oo fiican
waa garta lix iyo soddonka kun ee ardayda ah eed sheegtay imisaa soomaali ka ah haddii aad tirada hayso ama boqolkiiba imisaa soomaali ka
runtii haruno weelag tahay in la helo tirada rasmiga ah waayo foomamka marka ardayda la diiwaan gelinayo waxaa jira su-aal la odrhanayo gurigiina luuqad kale ma lagaga hadlaa marka haddii waalidku marka uu yidhaahdo lagagama hadlo oo waxaa lagaga hadlaa keliya afka ingiriisida isagoo soomaaliya marka qofkaasi way adkaanaysaa in la ogaado meeshuu kasoo jeedo laakiin dadka waalidiinta ahee qoray inay guryahooda lagaga hadlo luuqadda afka soomaaliga iyo dadka waalidiinta ee qoray luuqadooda in lagaga hadlo afka sbaanishka iyo dadka kale waalidiinta qoray luuqado kale in lagaga hadlo marka laysu geeyo dhammaantood waxay noqonayaan boqolkii afar iyo labaatan waa garta marka haddana marka saa loo eego waxaa dadka ugu faraha badan noqonayaan dadka ka soo jeeda soomaaliya waxaa ku xigaya dadka ku xiga laatiinaha waxaa iyagana ku xigaya dad kale oo ka yimi asia marka waxaan odran karaa runtii qiyaas ahaan walow aan jeclahay inaan nambarka saxdaa helo laakiin taas waxaan igu caawinayn waalidiinta odhanaya waxaanu keliya ku hadalnaa luuqadda waxaa jeclaa qof kastoo soomaaliya u yidhaahdo gurigeyga af soomaali baa lagaga hadlaa si aan markaa u helo xisaabta saxda ah dadkuna xuquuq bay leeyihiin runtii maaha waxaanu anagu ku khasbayno inay saas u muhiimna ma aha runtii laakiin aniga muhiimad bay ii leedahay maarata inaan inaan ogaado marka n waa- Waa gartay. marka waxyaabaha ugu waaweyn eed ku guuleysateen guddi ahaan dhinaca waxbarashada maxaa ka mid a?
waxaa ku ka mid a inaanu eh, hubinay inaanu kor u qaadnay een, eh, tirada ardayda qalin jabisa inaanu eh, tayeynay eh, waxbarashadii een, een, ardayda oo aanu hubinay in ah, miisaaniyad ku filan u qoondeyno in la helo macalimiin tayo leh in ardayda u baahan een, caawimo dheeraada eh, tusaale ahaan s- sida xisaabta iyo sayniska iyo een, een, wax akhriska iyo inaanu eh, ay helaan eh, inay helaan caawimo dheeraada oo oo lagu saacidayo Eh, runtiina een, een, waxaa muhiima in maaragtay een, aanu hubino oo- ama ka shaqeyno sidii arday kasta uu u guuleysan lahaa oo uu gaari lahaa secondary kaga bixi lahaa uu markaana maaragtay college u geli lahaa si aanu ugu diyaarino inuu ardaygu markaa jaamacad iyo college uu ka aado marka uu naga tago annaga Een, iskuulladeedu waxay ka bilowdaan ilaa iyo xanaano ilaa iyo eh, high school marka high schoolkaas eh, wixii ka dambeeya een, annagu mas-uuliyaddaas maaragtay noloma igman Een, jaamacado gaara iyo kuwa maaragtay dadweynuhu leeyahay iyo qofku wuxuu helayaa xoriyado badan oo cilmiga markaa uu rabto uu uu rabo uu ku baran karo laakiin waxaa xil laga saaran yahay inaanu wixii resource ah hubino waxaa kaloo muhiima inaanu dejino siyaasadii lagu hageeyey ee lagu dhaqeeyay ardayda Een, arday kasta si uu u dareemo inuu maaragtay dhul ammaana oo safe ah oo maaragtay een,
waa gartay marka caqabadaha eh, waad ka hadashay dhinaca waxyaabaha aad ku guuleysateen dhinaca caqabadaha haddaynu ka hadalno maxay yihiin caqabadaha dhinaca waxbarashada ee ka jira gobolka si gaar ahaan magaalada minneapolis gaar ahaan soomaalida kuwa haysta runtii een, dadka laga tira badan yahay dadka laga tira badan yahay markaan leeyahay waa dadka madow oo african american ka mid yahay dadka madow aan wadankan ugu nimi iyo dadka kale afrikaanka ka yimi waxaa kaloo ka mid a dadka een, saan kuu sheegay laatiinaha ah ay ugu faraha badan yihiin dadka eh, ka soo eh, haajiray eh, mexico waxaa kaloo ka mid a dad fara badan oo ka yimi asia een, eh, vietnam iyo dhulkaas maaragtay ka yimi Een, runtii dadyowgaas o dhan waxaa kaloo ka mid a dadka nativeka la yidhaahdo oo wadanka loogu yimi oo asal ahaanba maraykanka maaragtay la odhan karo waa dadkii loogu yimi waxaan umaleeyaa maraykanka dadka cadina yurub bay ka yimaadeen yaa dadka madowna afrika ka yimaadeen si kastaba ha loo yimaadee Een, marka dadka laga tira badan yahay runtii een, waxaa jira caqabado badan oo haysta oo dhinac kasta ka saameeyey wuxuuna waa isku xidhan yihiin markaad eegto dhinaca waxbarashada shaqada guryaha marka guud ahaan een, caqabado badan baa jira waxaa kaloo jira iyagana in ardayda caddaanka ah iyo ardayda midabka ah sidaan kuu sheegay dadka laga tira badan yahay xagga markay noqoto waxbarashada tayada waxbarashada een, ay faraq u dhexeeyo oo ardayda caddaankai ay ka ka maaragtay sarreeyaan xagga waxbarashada ilaa intay kala sarreeyaan taasina een, way ku- runtii way kala eh, numberku wuu kala wuu kala sarsareeyaa Een, waayo dadkii laga tira badaya waxaa ku jira dad badan oo eshiyaana ku jira oo qaarkood iyagu ku dhow ka yimaadeen sida wadamada indiya iyo ya oo qaar badan iyagu ku dhow maaragtay ay aada mustawahooda u sarreeyo oo oo ku fiican maaragtay een, xagga eh, waxbarashada marka runtii faraq eh, muuqda oo weyn baa udhexeeya Een, waxyaabahaanu xoogga saarana waxa weeye sidii faraqaas u dhexeeya loo soo afjari lahaa Een, duruufo badanna waa jiraan oo dadka laga tira badan yahay ay soo wajahaan oo noloshooda ka mid ah Ee, waxaa ka mid ah tusaale ahaan in waalidku maaragtay ay aada u shaqeeyaan Een, inaanay ku shaqayn ama ay ku shaqeeyaan mushaaharo ka yar mushaharada kale ee dadka een, een, caddaanka tusaale ahaan ama shaqooyinka u badan ee ay yihiin shaqooyin een, een, runtii wakti badan u baahan oo sida tusaale ahaan een, hadda qofka eh, taxi wada oo aabbaha taxiga wada shan iyo tobanka saacadood gaariga taxiga wada waxaa suurtagala dakhligu soo xireeyay weli inuuna maaragtay reerkii ku fillayn Een, marka sidoo kale dadka ka shaqeynaya warshadaha waxyaabahaasoo dhan wakhti badan bay waalidka ka qaadanaysaa oo u baahnaan lahaa ilmihii in lagu caawiyo oo lagu lagu tayeeyo xagga waxbarashadiisa caqabadahaasi runtii saameyn bay ku yeelanayaan laakiin guud ahaan waxaa loo baahanya in arintaas lasoo afjaro oo laba arday oo isku isku fasala ay isku tayo noqdaan dhinac walba mahadsanid adigaa mudan haaruun a kaaga mahadnaqayaa fursaddaasiisa